luqado badan baa bidbinahayay carada oo aan runtii la yaabnay iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan mustacmarad maaha waa state madax bannaan ma aha mid cusub oo hadda la dhisayo aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay state cusub ma aha galmudug sharci bay leedahay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay madax bay leedahay caasimadeedii bay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanhaya anigu anugu meelay ku taal ma arag aad iyo aad baan uga xunahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo intii wax garanaysaiyo reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si muddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darro ah haddii soomaalida waxay ohan jirtay haddii hasha weyni durduliso aragna maxaad moodaa haddii madaxdii qaranka oo federaalku ay sharciga ku tumanayaan waxyaalaha maaragtay soo kordhahaya oo labadii sano oo aan nabadda ku joogin oo ku istiraaxayna nabadii nabadiiba hadda aad iyo aad waxugu soo dhilmayaan waanad moodaa waxyaalaha dhacaya in badan oo ka midi inay siyaasadaysan yihiin baad moodaa sida ciidankii oo esaneeda kow iyo labaatanaadka oo dad ku tumanaya dad laynaya annagu maalin dhaweytu markii arrinta shil ka dhacay gaalkacyo hal ninoo booliiskaha ku jiray ninkii booliiska waa xiraya inta kale waxay ahaayeen milatari bay ahaayeen marka toban nin oo xoogga dalka oo xamar laga xukumo oo aad ogtihiino annaga amar lagama qaataan kow iyo labaatanaad tana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna dee dembiga cidda amarka ku lahaa qaban kara xaqu ma laha booliiska iyo ciidanka iyaga nabadga amnigu inay wax ka qabtaan inay milatariga qabtaan xaqu ma laha nidaamkuna saas maa milatari milatari waa qaban kara ciddii xukuntayna u taallaasay usoo qabanayaan hawsheennu ha ahaato aan is ilaalino hawsheennu ha ahaato aan isdifaacno hawsheennu ha ahaato aan isku tashanno haddaan leenahay xildhibaanno iyo haddaan wasiirre leenahay cid kastaba waxaan u baahannahay si degdega inaan isugu imaanno oo ka tashanno waxyaalahan isoo waajahaya inta badan